bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faydan welba isin rogdanga haku dhawaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isin kubarataan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimo jimaca galahaytuuta aragtida kee dibta tumida toddobada bilo oktoobar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shir gadiisa barnaamijka kulanku warsan oo namuda khiyaarana siinkaay waliba ku mid ah madaag maxamed xasan burow oo suu ku mid ayo golaha malaagyada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba usuu ku hadalay xulitaanka baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba qaabsi ayaa holu doonana ma ina kubedeli doonaa xildhibaanada hore baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijka siinkaaya afhayeenka tumanka afadood ee magaalada tambaydhabo cabdiraxmaan fere iyo weliba usiina kuurbeya kulunyo shalayla qaadleen guddoomiyaha cusub ee degmada tambaydhabo welibana use sheegay in iyo waxyaabo badan isku afgordana guddoomiyaha cusub ee degmada tambaydhabo haddaba qaabsi aan wada shaqeeya doonana tumanka afadood ee magaalada baydhabo akhyaeraya barnaamijka siinkaaya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sasoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi jabuuti iyo weliba iyona kormeeriya kusuubiyana harunta tiyaatarka qaranka haddaba michael kulomena mayna ku eri wasiirka martida ee dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya kasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namadu hadiilaal waliba ku mid aha agaasimaha guudda isbitalka aflaha ee magaalada tanbaydhabo ayaa weliba usa ku werbeeya waxyaabaha usu qabdo isbitalkii hosaasoo kale walaa usu ku bedelnya isbitaalada keela magaalada tanbaydhabo qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo nimada akhyaara siinkaaya barnaamijka oo kulibaa saari waan siin dareysii doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-deerta weliba ay maamuli doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordararta weliba wada singilaha biinfayna barnaamijka kulanku warsan cabdirashiid rashka ayaa saari waan sindaresiido dhegeystayaal ku bilaaway qodobkan koraya malag maxamed xasan burow oo usoo ku midayo malaagyada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba usoo ku hadlaya dhisowka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya taasi oo xulitaan iyo dhowaan ku bilaawi doonta gudaha deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba malaaga malanagega lokulame iyo welibana walkuweydiya arrimo hose iyo sasoo kala qaabkiion wejaha goran odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabaad iida umahadsantay warbaahinta radio warsan mayli akhriyaan malaag maxamed xasan birow kumadee maybaho golaha dhaqanka koonfur galbeed iidan umahadsantay horte si isin sheegteenba injarti taas xildhibaanadii hore afartiyo sana kulli ha dhamaysadeen iyoona maylika wargeliyey inuuna ni wargeliyey ni ilaahay hober waliba ku dambeeyo novemberta haddahani mayba november waliba ku dambeeya ini xildhibaano cusub laha xulo doono mayba iidanka raji weyne ilaahay hober ini oo xildhibaanad maybo kartadiyo iyo aqoontiyo laha ku xulaw ini meelo kooya maybaaba hadda ini jarta ini oo hataa mayba la dhama doono xildhibaanadii hore oo boqol afartii sagaalka haayeen laha kareebo kor keliya sida oo chartarka baqabo mase dastuurka baqabo sagaal iyo shan xubnood laha ka koobo doono maadaama statekan qaado korna mayboha xubnooga saasan badan mase sagaal iyo shantaas xubnood boqol afarti sagaalkaas ah ilan jarto hataa steeda una noo dhaqaalo badan sida jubbaland iyo mayboha puntland oo kale xildhibaanadii oo min lixdan iyo lix ilaa iyo toddobaatan isha xubnooda ka koobayiin ununa kegeen mayba bahaay marka lamaadyo bilayska daaw huba mayba taran dhika maaso marka kulley maamulkii sidaas ayaa odayaasha dhaqankan ee laka wargeliyey marka insha allah maybaaba ciidanka rajweyna ina kooyi doonaa xildhibaane karti leh mudan yoona walanqobada doonaa aqoona leh waana gabadhi iyo mayba regna ina iska jaraan ina kooyi doonaa ka rajweyn hob ilahay diin insha allah waayahay kulamo waliba jirana odayaasha dhaqankiiyo sasoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed siddeed maalmood oo kaleba aysan la qaadatay madaxweynaha koonfur galbeed kulankaasi may ku saabsanaya waxyaabaha aysan ku wada hadleen may kumid ahay marka horta isku jaro kortay may may layliska ogeysiyaay ini oo marka may waa xildhibaanadii horena waqtishoo dhammaaday madaxweynaha odayaasha dhaqanka meela in sheegaayahe odayaal mayba lin beeloon isu yoon madax banaanyin idiyo sheen madaaya bal haddana hobal maybo xubnoogii horna wal dhamee la arey maybo sidii haddana odayaalkii hanku baaraan digi fadeen xubnoo cusub iyo awood geebsigii gudaaj oo siinsuubii fadeen dadka miidha la sheenow naqdaan dad oo marka maybo umudan inshaqeeyo koro bulshadana inshaqeeyo doon inshaqeeyo koro ilaan qabiilka isuba dad oo maybo dad door ee mase dad oo hal door iyo dad oo maybo maybo levelka isku liidida jare lanqalaala qabiil kasteena maybo xubno isu liinisheen dadka inka wanaagsan bulshadaas ku dhahasheen oo anka oqon oqonti oon anka tayn marka madaxweynaha walbas odayaalka kula hadalaya intaasay haytay marka inii oo miilino maybo wal oo karateeri leemos maybo dad oo marka maybo xubnoogas anqalamayaan si miili la kasheen lahay waayahay warar waliba sheegeena oo markiisan kulan la qaadatay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya inay isku fahmi waayteen tirada xildhibaanada ee baarlamaanka koonfur galbeed odayaasha qaar hajeeden inay boqol afartii sagaal kadhika odayaasha qaar inay hajeeden sagaal iyo shan dhikadhika marka arrimo hoose may sheen kulleyba dadka bini aadanka hob meelo iska kooyo isku ra'yigo manaqadaw laakiin aqlaga saliimka ayaa mayba ba sheegay in walaan umudan ilaa mayba shuurta umudan lagu qaadaya dadkaas la sii la faday maadaama ay yihiin mayba golaha wakiilada koonfur galbeed oo umudan shaqeeya hayo yihiin marka masheenaas qabiilka lagu yaaba in isu kowti walaa isu xaq bursi meeli isu walaa afar ishan ili oo kala isu babarlahay dadku barjeen isu kumada adeegan la ku yaab aan shari afar haysid mise shan haysid haanikay wal mal ku dhimaa iyo wal noocaas in la isku kumada adkaado kor wal ku yaab kor laakiin toona maslaxada guudu toona maslaxada gaaro may baba la fiiriyayihiin maslaxada umudan dadka kula dhehayso may umudan qaado korto may deegaankan qaado koro ilaa hildhibaan geeska adduunyada may anka baahan may baba ogtaa koonfur galbeed may boohan hildhibaanada federaalka toddobaatan iyo todoba xubnooda ka lehta kiishan hoos sagaalan ishan xubnood naqdo ilaa haddan mayba naqdaas isteedka mayba anka hildhibaan anka hildhibaan badnaa naqdaas marka bini aadanka ra'ishay shal duwnaada koro lon aaminsanaaday koro jarta inay xubnaagi hor sigiyo rooga balse sharciga baaban qobna sharciga may baaba qoba in sagaalun shan xildhibaan bay laskoya marka wali laku fursad waa inaan kulli wal arag wal arag doono laakiin saasaan badanta insha allah kulli waayahay odayaasha dhaqanka inta badan wali baa laga eedeeyay xildhibaanadii hore ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iniyo inta badan iyo hawleen dhinac iyo rego oo kale waliba jiraan haraab oo inta badan hanis sharhays oo beelooba ku mid ayin odayaasha wali laga dhaliila inay hamuujiyaan dhinac iyo haraabta marka la fiiriyo marka arrimo hoosey maadaama xildhibaanada dhawaan loo xuli doonaa kabaaran degdeen aysan ahaantay
taas ma aaminsini odeen hoba odayaalka la kaqiyahay taas maybab aaminsana bal ini koonfur galbeed haan raabta maybuaha qiibow in ku badanahay mas xaggii inka badanayo ku heleen مثلا بقول أفرتين إستقال كاس حبنا وضع كونفور قلبي هذه الأوانة دي وقتها يقول لما صدق يكون كمد أول حبلها يا markaad istiidada kale aan fiiri sodon ikos wala Puntland hal qof yaa ka jarto Jubiland in saqaf xubno sodon ka dar yaa male si baarlamaanka dal ha dhis muku jarto een may bo istiid kale istiid kan limit ah oo may bo gabdho sida xaq shol leensay muku jara hadan may baba una qobna hanka dhagan ahaa in shalay sidiyo doorkiisu an qaad ma kaseeb leensay in leensay een laakiin gabirtiyan an erna intii meela fadheeday in saasa goodkee may may bo meeliyo malab in ka kooyin erna balyan naqad qof weydiisidow mayba odayaasha dhaqanka iyo marka maybaba diyaaran anaa inayoon qiibtiyoon laku qiibgeliyo waliyo xaqan lahaayaana la siiyo marka mayba taasna mayba taasa ku lahaa waayahay beelo wada degow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iidan faraha badayan odayaasha dhaqanka iyo eting marka aqabdooyin waliba jira dhinig iyo markilan fiiri xulitaanka baarlamaanka siyaabo badan oo bulshada aan ku hadalaya marka jirana aqabad haddaysan kula kulanteen dhinig iyo beelo wada degow koonfur galbeed kolay aqabad jaro koraan meel walaalka qiibsada la aqabadii habaha doonta laakiin maybaba aaminsigna maamulka hadda roog iyo madaxweynaha hadda maamulka haayo oo sibilan garaad eho marka iyad dhaxaadintii wala dhaban ka fayl iyo marka mayba odayaasha dhaqanka iskaashadaan ilaahay hoba roosadii oo marka maybu ahaan iyo oo boogan ku dhino qofsin ku dhino dhibaato ku dhino inii oo marka maamulkii mayba laxan hulufaday laxan hulu doona hildhibaanada marka mayba waqtigan roogan wali oo aqabada ay jaro maskulay gudiga technical ee la dhiso doona in maleeyo masmayba doorashada ku shaqeeyo oo odayaasha dhaqanka ma iba tiriirina siyaayo mas tababaro siyaayo wal badan ku kaaba doon in dawladda ha dhisaasoo yaa ku rajayaan in iyan ha didijiido marka wali oo arrimo aan hoosan xaliisado doon maadaama madaxweynaha New Langrad ay unoon marka odayaasha dhaqankan marka ma ibo beel kasteena sida xaqsha ka halafada cidba xaqsha linka duusi fadna wali unu noo dhahayan hoosan ka dhigtada fadna bulshadiina ma ibo xaq iyo cadaalad wala ka qibi fada ka shaqeeyaan insha Allah waayahay dhinaca kale waliba leeya malaaqyada naftiyoba markii hore markii la dhisay xilligii hukuumadii shariif hasan sheeg aadan wali haytay mandhamayna beelo inta qaarsho oo malaagyada la dhisay marka arrimo wasay dhinig iyo beelo oo malaagyada qaar oo weli lanayn dhamayna may kula dareerta
kolle horta malaaqyada lakaseeba reera ku socda mise qabiila ku socda malaagaas waa buxumaadoona reerkaas mise qabiilkaasa iyaa isku leh may buaha inii isu bedelidaw inii isu dhankaas miilas in roogaw marka fursadaas qabiilka may buaha qabiila le maahna dawlad wala shaqa qabiil malaag shaqa ma kaleeyahay dawladdaas keliya lanke qabiilkaas inshaan dhado hebela imathile yaqulu shaqeeyasa qabiilkaas ilaa marka malaag isu madaxweyneen ee tulshay tolkaas gudaankiisheena isu luqufaday in isu cadaalad aan soo biyo een marka may buaha dhatiyo marka may balance aan soo biyo shalay ee wal qaadageekan ee walan qaadan ah koro ee hal dhabaan federaal leho ee dhabaan istiidla siya ah koro cadaalada malaag isu fiiri koro balse dawladda intii يا أرتو مسمده ماي بوا وزارة أرمح جودها فرق جديد هبلا ماي بوان فيلا مثلا هبلا ماي بوا يا والقوالة هبلا والقوالة تاس ولي أبوه إن لا تما مئة waaya ugu dambeyn marka may talo hajiyada ilahay ti maadaama jahwareer inta badan bulshada iyo kuwareer isniin markiilan fiiri xilitaanku baarlamaanka cusub ee koonfur galbeedda ee may talo hajiyada ilahay ti oo arrintaas keedin een horta bulshada may baa meelin wareer ma jaro hal isdijiyo een hel dhabaanadii shalay waqti shoo ku dhamaaday mas shalay hel dhabaan hahay geeg isun hel dhabaan afade laakiin kale banaanku ku roogay oo siyaasadda quu dareeyay mas inuu hel dhabaanadan koonfur galbeed is hadda ka biiro fadaayeen xaqan ilay isun hadoonada kora lankana marka may baa ilaahay may baa umudis isu abuuradi isu hadana may baa shal doorade lan alaba lanki nasiib ay siiyo marka mas may mas abuudisiidu mas wal barashlay haatay mas may baa nasiibki may baa siiyo yana ya gala doon ma ku fadan badan mas ma ku nasiib badan lanka hadda kursiga ka fadhiyi ilanka ha doonada nasiib iyo toow la maadaama lanka ha dhamaysadi een isu wala fade tolkiyo ku midii shalay isu may baa hata khibrada li ha shaqeey wala fade kan kaleena marka may isu xagaan li ini shalay maadaama lankan walaal shay wal hay inuu sun geek wal naqdo xagaan ilay marka bulshada halkaas ku dhisoy lankasneeb umudiis ka dhax naqdoy haas ku buush gareeyoy marka wal khilaamay booha walwal ay aqabad in miilan ma jaraan lankasneeb nasiibka kiishay iyo fursada tiidis iyo kalsoonida shakhsiyadeedna lanka in isoo qobo muhiim ah an erna marka may booha bilo koohiliye iyo may ba walwal badan isu nisgeliyne hob wal heloon min cindallahi aan ku qoranayd hob is wal waayoon ilaahi agtiisa aan ku qoranayd balse iska kalsoonaado naqdo lan wal weydiisidaayo marka may booha may booha farfarcoono umudaha dhax galaayo wal weydiisidaayo bay bulshada dhiibasha kala duwan wal ha ku buush garaysa kor lanka inay naqdo la faday
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududay abtirsiimadii oo in illaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeyte adiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaas ahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliya ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbideen hakadaana haddana aan walbele idaa iyo xafiiska online-ku ka iilba internetka gacanta four g ika mobileka ba hormuud telecom hanka hagaag adeegyo fara badan Is-
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee guda jirnaa weliba hoodasinkalah miin faylan barnaamijka kulanku warsan oo cabdirshiraashka ayaa saari waan siin diraysay dhegeystayaal afhayeenka tumankaha fudud ee magaalada tambaydhabo cabdiraxmaan firay iyo weliba usa ku hadalay waana ku warbeeyaa kulun shalay usa guddoomiyaha cusub ee degmada tambaydhabo inniskasheenaya dhammaan guddoomiyaasha tumankaha fudud ee magaalada baydhabo kaasi oo inta badan iyo diiradda ka saareen arrimo iyo kumidayeen sidii lansugu lahayaa amniga tumankaha fudud ee magaalada baydhabo haddaba afhayeenka tumankaha fudud cabdiraxmaan firay oo qata teleefonkan walkuweydiiyey iyo weliba usiinka jawaabay wartani hadawaaw ana magacay wali leerahay cabdiraxmaan ibraahin axmed afhayeenka gudoomiyaalka tumankaha fudooda ah kala jir wali fudhiyay gudoomiyaha degmada gudoomiye gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha maaliid iyo siyaasada hoose iyo la hal maalmo oo maamulka degmada ah iyoonaysa tumankaha fudud gudoomiyaalka iyo gudoomiyadii u kulmin marka wali laskugu laskula hadalaaye number one isbarashada degmada u sugta maadaama diikola walbadan wadanka ha maamuli gudoomiyaha degmada walbadan wadanka ha maamuli dadbadana usu gorodawna gobolka fadhiy laakiin gudoomiyaal gudoom sida gudoomiye gudeenkii gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha maaliyadda kolley isbarashi badan ayaa wala isbaraay dadka nidaamkii leengooda shaqeeya ayaana na sheegay marka horta ownijay amnigahay wala laku hadalahayna amnigahay
waayahay marka kulankun maadaama uu seeyaha kulan dhexeeya guddoomiyaha cusub ee degmada baydhabo iyo guddoomiyaasha tumankaha fudud waxyaabaha tacadunka keedi meeta
ma- eh, maadaama degmadii u sugta ee gudoomiyaalkani gudoomiyaal horan shaqeeya yahay Eh, hadaladiisa ninka jaartii gudoomiyaalka intii ana dakareetatayoona isago inta kale eh, kolley hal iyo shan sano oo yahay intii dakareeta isugu jiyay asal forobahay shaqeyaasi iyoona isago intii usubahay isaga cabdullaahi alwasi ee gudoomiyaha kaweeli yadaas kala shalbaraay ninkola sabadan sabadan ngorodaay marka gudoomiye ku-xigeenadii oo naytaon taasadaas kala baraay kankanaha kiisii wali haytay amniga lasku kaashadaay amniga amniga laku hadalaay walilalaay amniga halaba raaboy sidii hortiisa taydan sukuduran halku shaqeeyo maadaama magaalada ese xilli koobeed ese iyo nabad iyo nayto welba wah welba laan welba wala kasta walaaya kaderisatan la socdo ee wali laku hadalaay amniga laku hadalaay digulista iyo nayto iskaashi billiya suubiya gudoomiyaa laanta iyo lanka waahada ee qaabkasa laku hadalaay qaabka dayna wali haayay walbada noo magaalada awal horba laku shiro jiray waana laskula ijili jiray waana laskula hadali jiray haay mar walaa ka bilaawayna maamulka hadde degmadana u sugi haatan maabashadii ama dhamaadaas maadaama buuga dhaafin dad cabadow iyo dad walsheegow iyo kaamam iyo maadaama lamada beri degmada buuga dhaafiyan maka jarna wala la fidhe iyoonayso wala la adile maka jarna wali kale oo eed mudana gudoomiyaha degmada wali yarayso mankaha atadoo jemarid yanida kareetaday ka bayan qaaraa laku reebay abado waa wal baabiya inta kalena walaan jeedi oo nidsiiyada abadoodaylaha kuweeloola fadaay taasayna ilaahay asiinku badbaadiyay tanus gudoomiyaalkan kabajaarayayahay abadii horo waa beri leeraayna dibalahannagadi dibalahannagi maamul shawaa dhagali shaqadiya waa qomsati haadadaasayna shaqayaatadaad eri maamul shayo naytaw nidaamsheena habisatoy gudoomiyaalkana kolley shaqadii oo kiirinta leer ilaan shaqadii oo kiirinta lanki inshaqayneen kolley bulshadana ninshaqay lanki bulshada ninshaqayne amniga ninshaqayne amingi maalan insurinayneena gudoomiye askariyeena fade gudoomiyena askariyu amingi maalan insurinaadona fade lanki shaqadaas lukuwaayo shaqadii shaqadaas lukuwaayo saas kabsoku kubaan walku yaabeneri laakin hase lagun haka taargersadaano gudoomiyaha fadeede oo neefshinka koonimale marka haddawaade isin gabalkaanoo koraydan walbadan halasii shaqay shaqadasii hortay welibata kusii dheero ku laba raabsan hal halka shaqeeya leerimahay maka jarna gudoomiyaala la bedele gudoomiyaala see maka jarna laakiin maadaama abashada bulshada isku badanta gamaridi lan degmada anba dheebo labaatiya fartaa lugada hajadiyo waaysanaayeen abashadii oona badanta waayahay marka gudoomiyaha cusub ee degmada tambaydhabo bikole weliba dhegtana haddii uusa hadda eh, sii wada xilka eh, bulshada tumunka afadood inaskasheeno kora latimia aad iyo aad aad iyo aad ma- weli kinka daliil aha kolley gudoomiyihii hore nidaamka oo ka shaqeeyay gudoomiye bii kolena madiinkasedaado madianka afaraad u degmadan baydho hakanagada walbadan ha ku shaqeey weli eray nidaamyadii hortii oo isinka shaqeeysan oo wafiinka la shaqeeysan walbadana lagu bedele degmooyinka gudoomiyaalka haafado oo baabur dhee ogaay gudoomiyaalka haafado oo baaburkii lagu jafyakoy insha allah wali yaray lanki shaqaysadaayo dawladda koonfur galbeed ay shaqeeyayo dawladaha hoose ay shaqeeyayo amniga ka shaqeeyayo nidaam sheeyo nayto nidaamka lagu fadaay ka shaqeeya wali yaray horumar si guula ankaajeyaan waana masgalinini maana masgala doonnan marka wali yaray eed eed eed eed xajadaas mahaafado leyga degmada baydhoogu leete ini eed walangu bedeli doono kaawiyaan waayahay gudoomiyaasha tumunka afadood een wasaaradda arrimaha gudaha weliba iyo keedayaas inta badan ini een xaafado shaqadii dhanka tiragalayo qowdaan weliba markinan fiiri dhinayo deeqo yar yar eh, kuwayasa dhinayo dawladda hoose inayo laaluush iyo waxyaabo iyo kutuubiyaaya marka arrimoosay adina afhayeenkii tumunka afadood ee ta eh, may kula dareerta
saxaafad wala ii sheegay wartan wala ii sheegay iyo inti lamada inti degan sidaas wala ii sheegay una degmin hukumaad ahmleyni ihini walaa degmina siida amba kaar haaden amba deesa haaden walaay degmana sayba horta bulshada oo un xukumaan iyo biyaysiyaana dad dad wasiirka markii raay kolley walaf la fadhiyey wal isku ama korne anisa qaldan wallahan ka sheeg
safarkii kay dhowyi baasaboorka hadir iskaan hasaara liileeyaa sanadaas intaa ku hele saaweele wareer maha sakarlanshe mamog sanaani ilmo mumog safari dareer mamog sky printing and electronic services sanaasuurule suubiyowshe mumog suguntaa waysaaniyey sky printing and electronic services seedow ma sideew male may weeli dhiibto daabacaadu dhiibto kalena electronic wali ad anbaahanta dhammaan ku helaasi stationarigana la jara sanaado suuradile sky britain dhanka seedow mayu way badhanka seeday daabacaad dhammaantiyo fartoonoon dhamanayna sida suubiyowka bugaagta yar iyo wiimbile daabacaadda ee five
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan ee guda jirnaa waliba hawdasiin kala hamiin faylan khayra idaacadda warsan oo cabdirashiid rashka ayaa barnaamijka saari waan siin diraysa dhegeystayaal agaasimaha guud ee isbitaalka aflaha isbeshaalista hosbital doctor cabdikaafi maxamed barowa iyo waliba use korbeya waxyaabaha use qowda isbitaalka aflah iyo saso kala waxyaabaha use kubedelaya isbitaalada kiyaalan magaalada baydhabo unoona dariranga inay isbitaalo badan kiyaalan magaalada tan baydhabo balse weli tayadooda iyo anfay lahayna haddaba isbitaalka marana booqdaya waliba usagaasimeen korbeya xaalada guud ee isbitaalka aada iyo aad ay umahadsan tahay waxaan kow marka hore u mahad celinaa dadweynaha ku nool koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabe waxaan usii mahad celinaa raadiyo warsan fursaddan isiiyey saaxiibkii cabdirashiid rashka aad iyo aad ay umahadsan tahay aniga magacayga waxaa lalahaa cabdikaafi maxamed barow doctor barow waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay cudurada guud iyo combyuterka stark aflax waxa uu qabanayo intaanan ka homarin stark aflax stal hore u shaqey jiray oo ahaa jiri laakiin waktiyadii dambe gaab waa soo galay hadda dib ayaan furnay stalka waxaan furnay bishii sideedaad agoos aan furnay haddii marka su-aashaada aan guda kale marka stalka qeybo badan uu leeyahay qeybaha stalka uu leeyahay waxaa waaye qeyb bukaan socod ah qeyb bukaan jiif ah iyo qeyb diagnostic center ah oo macnaha dadka baahidooda lagu ogaado pharmacy emergency iyo qeyb saale ah qeyb soo dhaweyn ah iyo sbitaalka wuxuu leeyahay qeyb kaleeto oo bukaan jiifka ah markii masaajid yar ay ku tukadaan haddii aan qeybaha aan aan hadda sheegay aan qeyb qeyb ukala qaado qeybta isbitaalka ugu horeysa uu leeyahay waxaa qeybta cudurada guud cudurada guud qaybta cudurada caruurta cudurada haweenka iyo dhallaanka iyo qaliinada guud sbitaalka wuxuu kaloo leeyahay sheybaaro casri ah boqol kiiba toddobaatan sheybaarkeena waa noo dhammaystiran yahay oo waxyaalaha maanta basiga eh sida mashiinada tusaale ahaan mashiinka c b c ga masi- mashiinka ilaysaha oo lagu ogaado asina hormoneska ama dhacaamada lagu ogaado mashiinka biochemistryga oo lagu ogaado dhacay iyagana baaritaanada marka la sameynayo cholesteroolka oo kaleeto ama beerka iyo keliyaha marka la baarayo oo kaleeto iyo mashiinadan kaleeto iyagana loo yaqaano microscopeka oo asina lagu baaro kaadida iyo malaariyada iyo saxrada iyo serologiga oo baarajeegyada ah salka wuxuu wuxuu kaloo aan noo qaybta sibaarka waxaa kaloo noo yaalo calotin mashiin oo lagu ogaado qofka xinjirowgiisa second starka wuxuu kaloo noo leeyahay qayb diagnostic center oo isna sheybaarkaas lamid ah sida ultrasoundka iyo combyuterka wadnaha e c g-ga starka wuxuu kaloo noo leeyahay raajo oo aada iyo aada quality leh oo laisku hadlay karo imageka ay soo gudbinayso iyo technician maasha allahi oo u tababaran howshaas
waan fahmay marka cudurada oo inta badan aad hadda la kulantaan oo isbitaalka aad qaabilaysin maxaa ka mid ah cabdirashiid markaan ka hadlo cudurada way badan yihiin waxay iskugu jiraan cuduro oo annaga aan ilaa xad baydhabo ama isbitaalkeena wax lagu qaban karo iyo cuduro aan isbitaalkan baydhabo isbitaaladaan baydhabo ku yaala iyo isbitaalka aflax aan waxba lagu qaban karin oo u baahan in soomaaliya qeybaheeda kaleeto sida muqdisho kale loo gudbiyo marka tan baahida marka macnaha meeshaan taagan hadda tan ugu badan oo noo imaado dadka badana waxayna waa iskugu jiraan caruurtoo kaleeto cuduro badana ugu imaado noogu imaadaan caruurtoo kale waxaa aada noogu imaado eh, cuduradan burkantiska ay dhahayaan ama nimoniyada ilmaha yar oo iska qandhaan oo malaariyada ku dhacayso ilmaha yar oo sidoo kale iyagana shubanka wada Eh, waxaa kaloo noo imaado hooyooyinka ureyda oo kaleeto waxaa noo imaado hooyo ur leh anemi ah oo dhiiggeeda aada u hooseeyo waa la tacaalnaa waxaa kaloo noo imaado cudurada guud markaan ka hadlayno Eh, waxaa kaloo noo imaado cuduro ba- dad badan oo ka cawanaya gaaska cudurka gaaska cudurka gaaska qof walba oo soomaali ah oo baydhabo joogo ama soomaaliya qeybeeda kala joogo wuxuu aaminsan yahay inuu gaas qabo marka waa fahmi waaye in dadka iyaga ee gaas isku ridayaan iyo inay cudurkii sida saxda ah oo u hayaan gaaskaas oo kale muxuu sababi karaa oo is leedahay adig gaaska oo kale dad badan saa sheegtay dhibaatay ka qabaan laakiin s- eh, bal gaaska waxyaabaha sababayo haddaad noo saasay wallahi mastafadama horta gaaska markii laga hadlayo waa cudur aada u weyn cudur maahan hal maalin iyo saacado yar lagu hadli karo maahan Eh, laakiin gaaska eh, qaabo badan oo qofka ku imaada Eh, waxa ugu badan oo gaaskaas keenin waxaa waxaa kamid ah bacteria loo yaqaano h baluria aa sababto marka bacteriadaasa marka keento cudurka gaaska Eh, mararka qaarna dadka si caadi ah oo ay u fahmaan oo waxay ku dhahayaan aniga daawada raashinaa isticmaalay gaas ay u kiciyeen raashinkaas ama kiniin hebel aa isticmaalay gaas igu kiciyey ay ku dhahayaan Eh, marka cudurka gaas cudur aad aad u weyn waaye cudur u baahan waaye in si gooni loogu hadlo asigana Eh, ma jiraa marka eh, gaaskaasay eh, raashiin asiga laga ilaalinayo oo qofku qabo inuu cunin rabo raashin keligiis maahan waxyaalo badanaa kiciyo daawooyinka qaar xataa way kiciyaan raashinka qaar oo sida raashinka dufinka aada uga badan yahay oo kaleeto raashinka macaanka aada uga badan yahay oo kaleeto gaaska way kiciyaan raashinka kaleeto waxaa kaloo kamid ah sida digirta oo kaleeto iyo kunta iyo basbaaska oo kaleeto waxyaalahaas gaaska waa kiciyaan dadka qaar laaka kuma kiciyaan iyagoo gaas qabaan lagu ogyahay haddana dee basbaas isticmaalaan ee ay normal ay yihiin laakiin most of them waxyaalaha ay dadka ka cawdan waxaa kamid ah raashinkaas oo kale loo dhibaa sidoo kale istaalka wuxuu kaloo leeyahay oo aan ka iloobay department oo wuxuu leeyahay aada iyo aada u weyn oo hadda aan kusoo kordhinay Eh, aan rabnana in mar dhow aan daha ka furno Eh, eh, departmentkaas waxaa waaye qeybta eh, indhaha iyo qeybta dhakhtarka neerfaha insha allah mar dhow ayaa iyagana aan daha ka furan rabnaa Eh, waana sugaynaa insha allah waayahay waxaa jira isbitaallo badan markii loo eego baydhabo ku yaalaan magaalada tan baydhabo eh, saad la socoto isbitaalada kuma yar marka isbitaalka aflah specialist hospital eh, muxuu kugu duwan yahay isbitaalada kale ee reer baydhabo ah
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad su-aashaas waa su-aal aada muhiim oo dhowr marana lii weydiiyey istaa koo furtay inay dadka baydhabo maxaa kaga duwan tihiin istaalada jooga camal Aad iyo waa iska caadi horta eh, si in general eh, bulshada baahideeda weli way taagan tahay aad iyo aad.
aflax keligiis ma ahan isbitaallo badan oo xataa baydhabo u baahanaa jiraan oo eh, in hadda la furo xataa eh, ii sheeg eh, ku haboon laakiin anaga ka aflax ahaan marka markaan qiimeynay xaaladda maanta meesha ka jirto Eh, horta isbitaallada maanta eh, most of them waa cadaana joogo cadaankiina eh, joogo eh, lama yaqaano wuxuu yahay kolleyba dhakhtarnimada waa la wada sheeganaa laakiin dhibaatada ugu badan oo dadka haysata maxaa waaye marka language barrier waxaa la dhahaa jiraan Aad iyo aad.
qofkii in macnaha oo dhakhtarkii dhakhtarkii loogu turjumo laakiin aflax dhakhtarka looguma turjumaayo horta marka ugu horeysa dhakhtar soomaali ah oo wadankiisa wax ku bartay soomaali ah dhalinyaro ah bukaan ku shaqeynaya marka ugu horeyso marka labaad isbitaalka waxa- isbitaaladan oo magaaladan isbitaallo aada u fiicana ku yaalaan Eh, wax badanna waa ka simannahay wax badanna waa kaga fiicannahay wax badanna way noogu fiican yihiin Eh, aniga waxaan is dhihi karaa wax badan aa kaga fiican tihiin waxaa waaye isbitaalka qeybta diagnostic qeyb lagu ogaado baaritaanka saxda ah in anaga u horeyno oo aan ku faani karno waxyaalo badan oo magaaladan aan- aan aan laga hayn sida eh, waxaan arkay bukaano eh, bukaano badan oo noogu imaada meelaha badan Eh, raajo u baahan raajadeena raajo aad iyo aad u weyn haysanaa baaritaano aad u muhiimsan haysanaa iyo waxaan ka haysanaa isbitaallada kale waxaan kaga duwanaa spaceka aflax meesha uu ku yaalo iyo spaceka u haysto Aha.
inta uu leegyahay isbitaal leeg u haysta ma jirto
Een, waxaad soo hadal qaaday in isbitaalada kale ay ka howlgalaan dhakhaatiir ajaanib ah marka een, idinku maadaama hadda aada sheegtay in dhakhaatiir ajaanib a idin joogin way jirtaa dhinaca markii loo eego luuqada oo kale dadka bukaanada ma fahmaan waa sidaa sheegtay marka idinku hadda waxaad leedihin miya isbitaalka eh, dhakhaatiir u gooni ah oo soomaali ah aad iyo aad aad iyo aad dhakhaatiir badan aa isbitaalka macnaha aa haddeetan aa mar dhow imaanayso sida hadda dhaqa- dhakhtarka neerfaha kaleeto iyo dhakhtarka maqaarka iyo dhakhtarka qaliinka guud oo asina layser wata aanoo imaanayo intaba waa soomaali khibrad u leh eh, in cuduradaas hadda eh, aan sheegay daaweyntooda khibrad u leh Eh, muddo badanna soo shaqeeyeen Eh, marka saan dareemaya marka ajnabiga waa maasha allah waa dad fiicanna ku jiraan laakiin problemka ugu badan oo macnaha oo naga haysta xagga ajnabiga waxay tahay eh, turjuwaanka u turjumayo oo si fiican luqadda u aqoonin iyo dhakhtarkii oo si fiican baahi loo gaarsiinin aa mararka qaar marka meelahaas waxaa ka imaanaya marka diagnosis qaldanaa ka imaanaya marka Een, waan la soconaa bukaanada baydhabo oo inta badan waxa waye qaarkooda ma haystaan lacagta ama qarashaadkii ee laga bixin lahaa daawooyinka marka idinku oo ma jiraan caawinaad gaar ah dadka aad siinaysiin oo dhanka daawooyinka markii loo eego su-aashaada macnaha waxaa waye haddii dhinac kale loo gediyo caawinaadan u samaysiin dadka Ah, masaakiinta aad iyo aad.
saas waa su-aashaada Eh, caawinaada u sameynaa waxaa aan arkay eh, ama aan hadda gacanta ku hayaa dukumenti ah eh, bukaano badan oo noo dukumenti karaysan oo noogu imaada kaamumka iska masaakiimiin ah bukaanadaas waxaan u sameynaa free service anagoo ahayn n g o ama hay-ad haddana waxaan u sameynaa daawo free inaan siino baaritaan free aan siino ah, computer free aan saarno intaasoo dhan waa ugu adeeganaya ma ahan in aniga keli macnaha aan bukaanka lacag ka qaadan maahan bukaanka waa bukaanka waa noo baahan yahay marka sida bukaanka oo noogu baahan yahay rabnaa marka inaan ugu caawino uma fiirino bukaankan levelkiisa see waay dhaqaale ma leeyahay maya hadduu dha- hadduu dhaqaale leeyahay soo dhawow duusan dhaqaale leeyahin bax ma dhaano waa u shaqeynaa si freena wax waa ugu qabanaa marka ma jiraan caqabadooyin ugu waaweyn markii loo eego dhakhaatiirtiina iyo bulshada aada la kulantaan intaad joogteen gudaha isbitaalka
wadanka aad joogina waa is- iska caqabad eh caqabad bakila wadanka aad joogin nafirkiisaba caqabadiisa iska badan yihiin marka dhaliisha mar walba way badan tahay Eh, waxaan aragnay bukaano badan oo anaga aan eh, banaanka naga dacayadeynaayo bukaano waan aragnay banaanka naga amaanayo marka dacaayad mar walba macnaha way imaanaysaa Eh, saxna waaye eh, mar walba oo qaladkaada oo qalad ama mar walba oo qalad oo kaa dhaco in lagu sheego way fiican tahay Eh, waxaan aragnay eh, bukaano badan oo u baahan problemka ugu badan wuxuu ka imaadaa horta xagga bukaanka markii la leeyahay, dhiig la-aan haysa dhiigaa lagu shubo meesha horta caqabada ka imaadaa bukaankii oo dhahay ana dhiigga dhiguma shubaayo sometimes bukaankii oo dhiig u baahan oo ogolaada dad dhiig in lagu shubo haddana dadkii dhiig laga shubayo ay dhahaan aniga dhiig ligama shubaayo caqabadaas badanaa jiraan laakiin taas macnaha hadda dadka waa ka waan ka wacyigelinaa Eh, qayb waxaa leenahay community mobilization wadadaan ugu qaabilsana oo tababarnay in dadka ay wacyigeliyaan marka caqabadahaas way iska jiraan insha allah waana waana la tacaalnaa dadkana caqabadahoodana eh, wixii talena waa qaadanaa wixii dhaldhal ahna diyaara unani waa u joognaa waayahay ugu dambeyn waa xataa agaasimaha guud ee isbitaalka aflah oo isla markaasna ka howlgala eh, doctor eh, maxaa taloo soo jeedin lahayd bulshada hadda kaala socda warbaahinta talada ugu horeysa aan usoo jeedi lahay waxay tahay eh, dadweynaha ku nool eh, koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo Eh, waxa ugu muhiimsan macnaha mar walbo aan kula taliya waxay tahay mar walbo wax xanuun aad dareentid inaad farmashiyo tegi lahayd kaniini aad iska cuni lahayd goobta caafimaad ee kugu horeyso waa imaa inay tagaana kula talinaha hadday noqoto aflax iyo haddii isbitaalada kale ay noqoto maaha in aflax keligiis ay imaadaan laakiin macnaha waxaan ku boorinaa sarfiska caafimaadka mar walbo waa muhiim marka qofka asigoo og inuu xanuunsan maahan inuu kaniini yar iska isticmaalo ama kaabsal yar oo ku sabro xanuunkan oo kusii bata maahan marka waxaan kula talinaa in goobta caafimaad ugu horeyso oo tago eh, sida aflax oo kaleeto kadibna dhakhtarkaas oo la kulmo wixii caqabada soo wajaha marka tan kaleeto si guud waxaan ugu waaninaa waxaan arkay beryahan bukaano badan oo hooyooyin ah oo uur leh oo malaria qabaan oo haddana dhahayaan malaria qabnaahe eh, markaa dhalnaa nala daaweynaa malaria iyadaa waxay tahay cudurada keeno dilinka marka waa iska fududahay malaria hooyo uur leh in malaria laga daaweeyo iyadaa ugu fudud cudur la daaweeyo iyadaa ugu fudud marka iyagana waxaan ku maalinaa ama aan ku boorinaa in ay isbitaalka ay soo booqdaan aan baahidaasna iyagana aan ka xaqabtirno sida kale oo waxaa kaloo jirto isbitaalka tusaale ahaan mararka qaar caqabado badan oo waxay imaanayaan dhanka caafimaadka tartiisa naftirkeedaba bukaana xanuunsan anaga waxba uma qaban karno bukaanadaas kale waxaan u sameynaa rivela hospital sida isbitaalada digfeer oo kaleeto isbitaaladan magu oo macnaha muqdisho ku yaalaan aan u dirnaa Eh, bukaanka aan iska bixi karin contribution aan u sameynaa shaqaalaheena macal maamulka isbitaalka waa u aruurinaa intaan gaarsiin karno waa gaarsiinaa waa mahadsantahay doctor
العامل جنرال فرنجر أروضة الافريوك حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysida is aroosamadu waan istariiha arwadii liin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general فرنجر baydhowniin kuwaytay alaab wareegwayka oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنفونا على وريد إبتشي بعضادن لينك أرقنا أريتي على عندك صوبة مجي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتونكو بهانة أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدو
waayahay dhegeystayaal qayb uga dhexe barnaamijka kulanka warsan ee samarayna weliba hooda sinkalaha kheer ayaa hamiin filan barnaamijka kulanka warsan waa idaacadda warsan siyati siyada dhegeysan lama gaartis mujada gaagaabanna xaaladda live streamka guud caalamka noo dhaweysan kartaan weliba hooda sinkalaha hamiin filanga wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye iyo sasoo kale wasiirka wasaaradda ee warfaafinta ee dalkaasi ee jabuuti ridwaan cabdulaahi iyo weliba yogega kormeer iyo kusuubiana xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho haddaba michael kulumenga intana marayta shaqada tiyaatarka qaranka unkureen weliba midhasay ku hadalay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye kureedna weliba midhasay ku hadale ridwaan cabdulaahi oo ee wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi jabuuti bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta waxaa marti noo ah oo runtii nagu soo booqday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiirka waddanka aynu walaalaha nahay ee jabuuti walaalkay mudane ridwaan cabdilaahi bahdoon iyo ambaasador aadan ambaasadorka jabuuti halka dalka soomaaliya u fadhiya ayaa nagu soo booqday runtii waanu sida la ogyahay wada leenahay laba daloo walaalaa laba dadoo walaala aanu nahay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda warfaafinta ee jabuutina xidhiir fiican leeyihiin oo walaaltinimo isla markaana dib u soo dhalashadii warbaahinta qaranka soomaaliyeed madaxweynaha iyo dowladda jabuuti ay rool weyn ay ku lahaayeen gaar ahaan raadiyo muqdisho oo madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu keenay qalabkii ugu horreeyey lagu furay intii ka dambaysana ka warhayn joogtaa ay jirtay ama xagga ha noqoto tababarka shaqaalaha khibrad isdhaafsiga iyo iska warhaynta labada wasaaradood iyo labada labada qaran mudane wasiir soo dhowow aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad na soo booqato dalkaagii hooyo ee labaad aad timaaddo nala aragto sidaad hadda soo booqatay warbaahinta dawladda iyo meelihii a sida aan sheegay aasaskoodii labaad aad ka qaybta ahaydeen wasiirka waxaanu ka wada hadalnay dabcan xoojinta xidhiirka labada labada wasaaradood iyo labada dal ee walaalaha ah gaar ahaan labada wasaaradood inaan yeelanno iskaashi iskaashiga jira lasii xoojiyo xagga iskaalinta qalabka iyo dadka khibradda dadka iyo qalabka intaba inaannu iska kaashanno ayaannu wasiirka ka wada hadalno ku ballannay marka imaashahoodana aad baanu ugu faraxsannahay marka mudane wasiir soo dhowow sida aan kuu sheegay annakuna waa idin soo booqan doonaa annakoo agaasimayaasha iyo farsamayaqaaniinta warbaahinta qaranka soomaaliyeed annakoo hogaaminayna si aanu idinkana idiinla aragno dhowr jeer horena waa jireen booqashooyin la isdhaafsaday marka fiil home dalkaagii hooyo weeye insha allahu tacaala mudane wasiir
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدن وزير محمد واتو مهاتن تهي سو دويسكي ilma yashalay aan garab joogtay een ilma maanta aan garab joogtay waan ku faraxsan yahay een een visitkayga aan kugu ugu yimid maanta Muqdisho een maanta waxaan fursad u helay inaan soo indha indhayo een radioga iyo TV-ga Muqdisho waxaan la kulmay si fiican boorta nala soo dhaweeyey raggii mas-uuliyiintii raadiyoga iyo telefishinka si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxay noo bandhigeen waxay qabtaan arrimahay wadaan qorshahay ku tala jiraan inay inay hirgeliyaan wallaahi runtii waxa weeyaan qorshe fiican weeyaan jabuutina way garab gali anaguna waan garab galaynaa madaxweynuna uu sara joogaa ismaaciil cumar suu ugu garab geli lahaa raadiyoga iyo tvga soomaalida khaasatan muqdisho iminka ahaana waxaan bandhigi doonaa oon samaysan doonaa xidhiidh labada wasaaradood say u shaqayn lahaayeen oo u iskaashan lahaayeen dhinaca raadiyoga iyo telefishinka hadduu alla ka dhigo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay soo dhaweyskaagii dee muqdisho telefisonka xilligaan ka yar daawado dee anugu in yar baan ku yar darsanay oo gaare muqdisho telefisonka xilligaan ka daawado dee waxaan arki jirnown oo gaaladun dee ajaanib na tusi jireen un dee qarax iyo xun bayna tusiyeen dee maanta xilligaan dee anugu aad baan ugu farxay xoog baan u farxay waayo dhulkiiyo nadiifa dhulkiiyo degan dhulkiiyo soo kacay dee aad baan u farxay xilligaa laga yaabaa inaan soo noqdo hadduu alla ka dhigo aad baan u farxay waa mahadsantihiin
بوشرا بروستو امبارجر براس مقايد هنغورد بوشرا بيجي بورا روايان بولاهن ارور سدايان برجي قبوك شيء لغا رغاو بيل المهر قلايو بان فورا جيني بولي رونغا بانكا هسبان دقدي برتي راشين كا كرسي بلشوي كويا كبولغا كرسي بحراشين بوهلي مئة karyowkan laka shalbari meeya kookadaa bilaay hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhashay bariime ambaaha naaytay weydiyaasi busraa ankaseedaa kubulqaasa kooyaa walaalayaal bilacda ii suurada nadaafadda badinshay
waayahay dhugunsiyaalla guutaan walibaan ta kaf mere barnaamijka kulanku warsan oo nimada siinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kolibaa saaray waan siin dareysaya dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka tanka farsamada madan kutirta waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha intee barnaamijku barnaamij lamada reedon kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka hoose mutabawsadaasiyo amiin nabade asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu